waa kuso dhawaya warbadkada aad baad mahadsantahay v o e ba hawshaasi meel wanaagsan bay maraysaa sanadkii hore ayaan anagu muxuu ahaa sallaanka soo qabsan inay gaar intixaankoodu noqdaan si tijaabaa baan sanadkii hore u samaynay anagoo kaashanayna guddoomiyaha intixaanaadka daawud axmed faarax marka sanadkii hore ayaa horta nagu horeysay in intixaankoodu gaar noqdo waxaanan ka bilownay barorta inaan brimariga tijaabino sanadkii hore alxamdulilah waan ku guulaysanay brimarigii waan tijaabinay maasha alla si fiican markaad eegto dadka baahiyaha gaarkaa qaba oo dabcan ay isugu jiraan dhinacyo kala duwan ama dhegaha ama laxaadka qaybiisa kale cagale lugale araggii intaba gacanta ku haysaan heerkooda waxbarasho imika ku gaadhsan yahay wallaahi maasha allah horta waa runtaayo way kala kaduwan yihiin dadka baahida leh waana ilaa saddex iyo toban kategori lix baa imika si fiican u shaqeeya lix waaxood lix waaxood ama lix sagshan ama lix qaybood marka lixdaa qaybood dee mid walba si gaara loola dhaqmaya oo imtixaankoodu dee isku wada mid ma noqonayo laakiin iminka waxa ugu soo horeeya waxa weeyaan dadka balaynka ama baahida indhaha kale iyo dadka baahida dhegaha kale oo heer dugsi sare maraya weliba ta haddaan sii duduursado maadaamay sanadkan ku jiraan sanadka hore ay tijaabaan ahay sanadkan waxaan isku daynay inaan bal ardaydii dugsiyada sare jireen foonfoorada ku jiray inaan soo ururino umaanaan eegin brefad iyo public umaanaan eegin exactly waan isku darnay marka imika waan dhignaa intay taxaanka ka gaadhaysa oo dhan waan dhignaa anagoo ugu mahad celina wasiirka wasaaradda waxbarashada si gaarna weliba ugu sii mahad celina guddoomiyaha imtixaanaadka qaranka daawud axmed faarax oo runtii hawshaa laabta u dhigay hawshaasna si fiican bay noogu socotaa marka waxaan rabnaa inay maadaama imtixaan gaara gelayaan carruurtaas inaan loo turjumo oo aniga laftirkayga waan dhigaa waan turjumaa oo galibtii halkaasaan jooga marka waxaan rabnaa inaan sanadkan insha allah imtixaan gaar ay galaan dugsiyadii sare dhallinyaradu waa xoogga bulsha leedahay dadka bayaa gaarkaa qabaana waa ka qayb markaad eegto heerka waxbarashada ma dugsi sare weli gaadheen mise fursad u heleen inay jaamacad helaan
maalinba meel bay taagantah shalay waxay taagneed barkhadow inay dugsiga dhexe uun ku joogsadaan wixii fonfor iyo dugsi dhexe dugsi sare soo gaadhaaya adkayd ayo macalin ma lahayn halkaasay gaadhsiisneed waxbarashadooda way jiraan ardayda jaamacadda ahaa dhamaysay oo jaamacadda camuud dhameeyey oo dadaalkoodu aad iyo aad u fiicnaa oo de ku soo baxay laakiin lama odhan karo exactly maaragtay fifty five percenti boqolkiiba shan iyo konton waxaa la gaadhay halkii la rabay wakhtigaas laakiin imika waxaan dabajinnay qorshe kii hore ka duwan sanadka markaan tijaabino ardayda waynu deg deg fasax aan u tababarno macallimiin waxaanu isla kaashanna insha allahu maxadka tababarka macallimiinta waxaan ku heshiinay ilaa konton macallin ay tababaraan horta waxaan rabnaa inaan ka adkaano secondarygii ama dugsigii sare dugsigaa sare kolkaad ka adkaano insha allah labada jaamacadood dowladda ayaan haddaa doona inaan dhiil la furno jaamacadda camuud iyo jaamacadda hargeysa waxay noogu deeqi karayaane ardayana ay noogu deeqaan laakiin horta imika waxaan taagannahay dugsigii sare inaan ka adkaano insha allah kolley baahiyahadu marka nolosha la yidhahdo aad bay u badan yihiin saan hore u sheegayna in badanoo ka mida waa dhalinyar baahida ugu badane maanta waaxdan haysataa markaad somalilan guud ahaad eegto ama dadka ku nool ee baahiyaha gaarkaa qaba maxaa ugu muhiimsan walaal aad baad mahadsan tahay saddex qodobba ka soo qaadan oon isleeyahay way ugu waawen yihiin horta waaxda wax ka sii fiicnaan lahaa commission gaaroo loo sameeyo sababtoo ah commission gaara kolka loo sameeyo dee dowlad gaaray noqonayaan dowladdii gaarkiin waxaa soo geliyey ardaydii matalan muxuu ahaayey jaamacadaha galay ee u waayey scholarshipka inaan u helno carruurtii baahida indhaha kalaa oo baskii u baahan waxa weeyaan tala ahaan marka koowaad waa inay meel gaaro commishona helaan ama si kale haddaan dhigo waa inay bajad gaaro heshaa waaxdii waayo carruur baa jirta dugsiyadii jaamacadihii ku jira oo weliba qaar hablo u badan yihiin oo u baahan in maaragtay lacagta yareed laga kabo waxaa jira ardaydii indhoolayaasha ahaa ama baahin indhaha ka lahaa oo manhajkii u baahan in loo turjumo basaskiibay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dhakhtarkii gaarka ahaa iyo waxbarashadii oo wada socda waxay u baahan yihiin physical disability oo kale dadkii macnaha jir ahaan naafada ka ahaa waxay u baahan yihiin raamiskii ay marayeen ay iskuulka ka gelayeen macnii jidadkii waddooyinkii ay ka marayeen exactly waxay kale u baahan yihiin special toiletskii ama suuligii u gaarka ahaa waxaas kolley hawl yar maaha marka dhibta ugu weynay haysataa waaxda oo kale waxa weeyaan dee miisaaniyad ma leh